إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcaهm بإحsaan إilى yوم الdiin أma bعd waxaan ku soo jirnay dersigii tafsiirka qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeennii boqol toddobaatan iyo lix oo nooga bilaabanaya aayadda lixdan iyo shanaad ee min suurati طaha qaala allahu tabaaraka wa tacaalى qaaluu waxay yidhaahdeen suxaradii yaa muusa muusow imaa an tulqiya inaad ridato casaaka ushaada wa imaa an nakuuna iyo inaan noqonno awala man qofka ugu horeeyo alqaa ridanaya casaahu ushiisa qaala wuxuu idhi nabi muuse bal iskaba daaye alquu rida bal idinka faidaa isla markay rideenba xibaaluhum xargahoodii iyo wacisiyuhum ulahoodii yukhayalu waxaa loo moodsiinaa ilayhi ilaa muusa nabiyullaahi muuse min sixrihim min ajli sixrihim sixirkooda dartiis waxaa loogu moodsiinaa annahaa ulihii iyo xargihii tascaa inay ordaydo fa awjasa wuxuu dareemay nabi muuse fii nafsii nafsadiisa dhexdeeda wuxuu ka dareemay khiifatan cabsi muusaa nabiyullaahi muusa dareemay qulnaa waxaan nidhi yuu ilaah yidhi laa taqaf ha cabsanin muusow innaka adiga anta adiga alaclaa midka sarraynta badanaad tahay wa alqi tuur meladii kiifi yamiinika gacantaada midigtaa ku sugan talqaf way gurubsanaydaa meladiikii sanacuu ay sameeyeen suxarada inna meladiikii sanacuu ay suxaradu sameeyeen kaydu saaxirin waa sixroole makrigiis walaa yuflixu mana liibaano assaaxiru sixroolaha xaydu ataa meel kasta oo uu tago fa ulqiya waa la riday assaxaratu sixoolayaalkii sujadan saajidiina xaalo ayhin kuwa sujuudsan qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa waa rumaynay birabbi haaruuna wa muusa nabiyullaahi muuse iyo haaruun rabbigood waxaan ku soo jirnay qisadii dheereed ee nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo waxa weeyaan fircoon siraacii iyo legdankii ka dhexeeyey oo xaq iyo baadilka u dhexeeyey markii sixrolayaalkii hoos isku warsadeen kadibna ay isku waafaqeen inay muwaajaheeyaan oo ka hor yimaadaan nabiga alle ayay waxay yidhaahdeen muuse ama tuuro ushaada ama annagu aan tuuranno ilaa nabiyullaahi muuse waxa uu tuura inay usha tahay waa loogii horu u tuuray oo markii koowaad oo uu u yimidba fircoon waa kii usha dhulka dhigay marka waa la ogyahay waxa uu la goob yimid inay ushiisa tahay marka waxay yidhahdeen usha ama tuuro ama anagu waxanayna aan tuuranno qaaluu suxaradii waxay yidhaahdeen yaa muusa muusow imaa an tulqiya inaad ridato yacnii casaaka ushaada wa imaa an nakuuna iyo inaan ahaano annaga awala man qof qofka ugu horeeya oo alqaa rita wa imaa an nakuuna iyo inaan noqonno awala man qofka ugu horeeyo alqaarita ushiisa labadaas kala dooro qaala nabi muuse wuxuu yidhi bal iskabadaa inaan anigu rito alquu rida casaakum ushiinna idinka tuura bal ulihiinna tuura alquu rida cisiyakum ulihiinna rida oo idinku tuurta marka waa tuurteen taasna marka waxaa laga qaadanayaa qofka ahlulbaadilka ah ee kufriga iyo shirkiga u doodaya marka aad la hadlayso sida ugu saxsan ee ugu nabadgelyada badan waxay tahay asaga inaad tidhaahdo waxa aad haydo oo shirkigan iyo kufriga ku difaacayba bannaanka soo dhig sida ugu saxsan waa sidaas nabiyullaahi muuse wuxuu idinku rida wuxuu rabaa in marka hore horta la arko waxa ay sameeyaan oo sixirka ah oo si cad dadka ay ugu muuqato kadibna uu waxa weeye mucjisada dhigo oo mucjisadaasu ay ka qalib noqotay baabi'ido sida ugu saxsano waa nuucaas weliba hadda oo waxa lagu dagaalamayo layska horkeenaya ay tahay xujaj iyo baraahiin haddii aad tidhaahdo anaa hormaraya oo xaqii aad akhrido camana badanaaba daliilka nuxurkiisa ma dareento waxaa imaanaya markii aad daliilkii sheegto baadilowgii ama mushrigii uu kaa gabaal maro ee uu waxa weeyaan abaadiil iyo sukhrufalqowl u akhriyo hadhow midka dambeeya inay ku ta'ahuraan oo ay ku saamoobaan oo ummaddii marka meeshii aad isleheed xaq u gargaar aad ugu sabab noqoto inay baadiyoobaan marka sida fiicana waxay tahay inaad tidhaahdo waxa aad shirkiga ku difaacaydaan iyo bidcada bannaanka dhiga oo markay bannaanka dhigaan aad marka diinkii alle saxiixa ahaa aad aduguna markaas sheegto oo xaqu dadka dhegahooda ku dambeeyo sida sawaabka aha sidaasa haday sidaas diidaanne khalaas awalba waxa weeyaan qofatiisuu wataye adna xaqaaga wado asna baadilkiisa ha wato waxaa guulaysanayaa ilaahi weynaa subxaana wa tacala cidduu garabkiisa yahay laakiin sabab ha ugu noqon dadku inay baadiyoobaan bal waxaa dhacday maraa qolo ballameen oo waxa weeyaan qolo tawxiidka u doodayda iyo qolo ahlu shirkiga oo shirkiga u doodaysa markay ballameen meeshii amni xataa ma jiro waa waxyaalaha qaadka ay ka mid tahay munaadarada in lagu sameeyo meelaan amni iyo dabdi lahayn haddaysanba amni iyo dabdi lahayn waa arrin khataraba waa meeshu inay amni iyo dabdi leedahay oo qofku wuxuu doono uusan samayn karin oo qof walba xaqiisa la siinayo dhibaatada dhacday waxaa ka mid a marka fiiri waxaa la yidhi haye yaa bilaaba annagaa bilaabayna yidhan qolada ahlu shirkiga annagaa bilaabayna way akriyeen wixii oo shubahaad iyo dalaal iyo taxriif ahaa oo ay ku isbaatinayeen shirkiga markay dhammeeyeen oo dadkii ahlu xaqa ahaa ay doonayaan marka inay buriyaan baadilkan xaqiina isbaatiyaan ay dadkii la hadleen dadkiina waxa weeyaan agarkoodu shirkigaana meesha ay taageersayiin agarkii dad mana jiro dowlad iyo waxa weyaan awood amni ah oo wixii kala dabdinayda oo kala celinayda markaasay wanaadeen war wixii aan idiin sheegnay ma ahaayeen wax wanaagsan dadkiiay iska leeyihin caamadii ay bilaayadu ku shubeen markaasay idhahdeen xaq ayay ahaayeen iyo wax wanaagsan wixi aad noo sheegteen markaasayna malab ma ahaayeen markaasayna malab ahayen markaas dacar ma ka dabamarsanaysaan markaasay idhahdeen maya markaasay uf idhaahday ka taga uf yidhahdeen iska tagen billah calaykum fiir bal dhibaatada meesha iska dhacda soo dhibaato weyn ma marka xaad soo kordhid waxaa la rabaa marka shayga ugu muhiimsan waxa weyn culummadii salafkuna saasay sheegi jireen meel aan ammaan ahayn waa inaan muraadaro qofka qofna kula gelin meesha waxaa la rabaa meel aan laysdulmi karin oo arrinta ay dabdisan tahay oo qof walba kelimadiisa leey inay noqoto horta taasa wax walba ugu horreey ee meel wax kasta ay ka dhici karto indhaha fara layska gelinayo cidna waa inaadan munaadaraad kula gelinba markay meesha amnigeedu sugnaadana waa inuu waxa weeyaan sidaas nabi muuse aad yeeshoo tira rita waxaad haydaan kadibna sidii nabi muuse aad xaqii bannaanka keento daadanba xaq bannaanka keeni karinna waxa weeyaan oodan xaqiiba garanayna waa inaadan adugu aadan burin aadan bilaabin arrintaba ood iska dayda oodan uga darin waxa weeyaan oodan dadka sii fidnayn marka nabi muuse wuxuu yidhi idinku rita qaala nabi muuse wuxuu yidhi bal iska badaaye alquu rida marka waa ridan wey markuu rida yidhi khalaas waa riteen wax alla waxay hayeen oo waxa weyn sixdhoolayaalkii mid walba ul iyo wuxuu wataa xarig wixii ay dhulka dhigeen markaasay mid kasta inta abeeso u ekaatay waxa weeyaan ayay waxa weeyaan inay dhaqdhaqaaqayda xataa loo malina zimbiqu marmariyeena la yidhahdaa sida xaafidku leeyahay zimbiq ama mergeri ayay marmariyeen markaase waxaa uu malaynaya inuu ordaayaba mana dhaqdhaqaaqayo ka hor wixii xaqiiqa dhaqaaqaysa ma ahan laakiin meergeli inta marmariyeen biyo oo waxa weeyaan xoogaa qaaliya inta helaanay mariyeen markaas wixii bal leeyihin inay dhaqaaqay u malayno adeese walba adeese ka dulboodeen ayaad u malaynaya indhihii xaggooda marka waa indha sarcaadin soo uma jeedin markii dadkii arkeen oo la arkay marka wax aad u weyna ay dadkii u arkeen kadib ayuu marka mucjisadii soo dhigay faidaa isla markiiba xibaaluhum xargahoodii ayuu ilaah yidhi iyo waxisiyuhum ulahoodii yukhayalu waxaa loo moodsiinayaa ilayhi muuse min sixrihim min ajli sixrihim sixirkooda dartiis annahaa ulaha iyo xargaha tasca inay ordaydo saasaa loo moodsiinaya aayaddaas waxaa ka qaatay culummo yidhaahdeen sixirku xaqiiqa ma leh ee waxa weeyaan waa takhyiil qofkaan la indha sarcaadina markaasaa arrinta siday ahayd si aan ahayn u arkaa ee shay xaqiiqa xaqiiqadiisa ma bedeli karo laakiin culammada gobol waxay hahdeen sixirka labadaba waaye mar waxa weeyaan waa takhayul oo dadku waxay samaynayaan dadka indhay sarcaadinayaan dadka ayay indha sarcaadinayaan waana sida ilaahay weyne subxaana wa tacala suuratu racraafna ku caddeeyey saxaruu acyuna annaas dadka indhahooday sixreen fiiri ma ahan shayga xaqiiqadiisa inay bedeleen saxaruu acyuna annaas wastarhabuuhum wajaa'uu bisixrin cadiim marka sixir weynayna la yimaadeen kaasu waa takhiil marka laakiin waxaa jira mid xaqiiqo ta'fiir leh asna oo xaqiiqo leh oo midka dadka inta la sixro xanuunsanaa amase laba qofoo isjecleed sida nin iyo sawjadiisoo kale lagu kala diraa waa shay xaqiiqo iyo ta'fiir leh marka sidaas weeye marka labadaba nuucba inuu yahay muuqata marka labada qowl ayna culammadu kala maraan culammada agarkoodu shay xaqiiqale wayleeyihiin sixirku laakiin waxaa dhaba iyadana inuu nuucna yahay takhayul oo xoogaa indha sarcaadina uu yahay ee shayga xaqiiqadiisa aan waxba laga bedelayn midna waa wax ta'fiir leh oo waa midkan qofka waxa weeyaan mariidka ama masxuurka ah masxuurka waa qofka la sixray waxa ta'fiirinaya waa shay xaqiiqo leh ama labada qof oo isjecleed lagu kala dirayo marka kaasuna waa shay xaqiiqo leh kanuna waa shay oo waxa weyn taqiil ama indha sarcaadis ah idan marka waxaa cad inuu labada nuucba yahay sixir labada nuucba inuu yahay ayaa cad weeye labada nuucba inuu yahay ayaa cad marka way sixreen waxa weeyaan dadkii indhahoodii sixreen marka waxaa loo moodayaaba inay ordaydaba fa awjasa wuxuu dareemay fii nafsi nafsadiisa dhexdeeda wuxuu ka dareemay khiifatan cabsi muusa nabiyullaahi muuse nabiyulaahi muuse marka xoogaa cabsiyaa gashay cabsidu waxay tahay wuxuu is yidhi waxaan ay meesha soo dhigeen weynankooda amay dadku ku dagmaan oo dadkii ay u maleeyaan inay ayagu xaqa leeyihiin oo ay dadku xaqi iyo baatilkii kala geli waayeen oy dadkii ku baadiyoobeen cabsidiisu waa dhankaas sida xaafidkuba uu yidhi waxa weeyaan waxa uu ka cabsaday wuxuu is yidhi war dadkii amay ku fidnoodaanoo ku dagmaan waxa sidaas wey cabsida la sheegaya ila wuxuu ihi subxaana qulnaa waxaan ku nidhi laa takhafa cabsani ilaahay baa xaaladaas u waxyooday marka xaaladaas ilaahay baa u waxyooday maxaa yaele ilahay arrinta wuu la socdaa subxaana wa tacaala ilaahay weyna wuu arkaa wuu maqlaa wuu la socdaa ilaahay baa subxaana wa tacaala toosinayaba wuu u waxyooday xaaladaasba ila wuxuu ihi subxaana qulnaa waxaan nidhi laa takhafa cabsanin innaka adiga anta adiga alcalaa kan sarraynta badanaata wa alqi rid ma ladii kii fii yamiinika gacantaada midigtaa ku sugan talqaf way haldhakabsaneh wax alla waxaan ay dhigeen waxa weeyaan gacantaada midigta usha ku jirta tuur ayadaa haldhakabsane sida digaag maaragtay masage loo firdhiyey xabadba soo mar ma qaato halaa saasay u gelaha ilaah leey ee adiga waxa weyan usha dhex dhig ushiiyuu dhex dhigay mid miday u qaadatay mid mid kaasay meeshii keligeed ku saartay iyadoo malabsanaya wax alla waxay dhigeen meesha ilaa wuxuu ihi subxaana wa alqi tuuro rid ma ladii kii fii yamiinika gacantaada ku sugan talqaf way gurubsaneehe ma ladii kii sanacuu ay sameeyeen inama ladii kii sanacuu ay sameeyeen kaydu saaxirin waa sixroole makrigiis iyo hagartiis walaa yuflixu ma guulaysto oo ma liibaano assaaxiru sixroole xaytu ataa meel alla meeluu joogaba oo tagaba meel alla meeshuu tago waxa weyan ma liibaano idan marka sixir liibaan iyo guul midna laguma gaaro fa awqiya waa la riday assaxaratu sixrolayaalkii sujadan saajidiina xaal yihiin kuwii sujuudsan qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa waa rumaynay birabbi haaruuna wa muusaa nabiyullaahi muuse iyo haaruun rabbigii iska lahaa ee soo diray rabbigaasaan rumaynay oon ilaahnimo iyo rabbinimo u rumaynay sixrolayaalka waxay yiqiineen funuunta iyo cilmiga sixirka duruuqdiisa iyo awjuudiisa yiqiineen markay arkeen waxa nabiyullaahi muuse uu la yimid waxay yaqiiniyeen cilma alyaqiin arrintaanu inaysan ahayn ficil muuse sameeyey ee arrintu waxa weyn ay tahay rabbulcaalamiin awooddiisa taasay yaqiinsadeen arrintaanu inaysan sixir ahayn oo waxa weeyaan aan banu aadan samay karin ee rabbiga waxa uu doono yidhaahdo kun kadibna uu hore ka ahaado rabbigaas inuu sameeyey yaqiinsadeen sidaas darteeda way sujuudeen way sujuudeen hal maray sujuudeen meesha qaabka xataa loo cabiray fiiri fa ulqiya waa la riday waxaad moodaa dad kale inay tuureen xataa macnaha maba ishana karin isla waa yaqiiniyeen yaqiin oo dhab gaartay markaasay sidii wax la tuuray hal mar u dhiceen xataa arrin oo aan wesi iyo cagsi midna ku jirin weeye hal mara sidii wax la tuuray oo kale ayay sujuud la wada daateen dhammaantood sujuud ayay la wada daateen wayna yaqiiniyeen waxayna taasu ku tusaydaa qofka inuu wax bartiis yaqaanaa mararka gabal jahliga way ka ronta macnaheedana maaha sixirku inuu bannaan yahay oo sixirka waan ka hadli doonnaa insha allah laakiin fiiri sixiroolayaalkii dhammaantood sixirkii ay garanayeen waxay ku kala saareen waxa sixir la yidhaahdo iyo mucjisada ilaahay nabiga la soo diray taasay ku kala saareen kala saaridda ay kala saareen ayaa markaa sabab ugu noqotay inay rumeeyaan oo xaqa ay raacaan qaala fircoon wuxuu yidhi aamantum lahu ma u rumayseen muuse qabla an aadana lakum intaanan inin idmin innahu muuse lakabiirukum waa kiinni idinkugu weynaa alladii waa kabiirkii callamakum idin baray assixra falfalka fala uqadicanna wallaahi waa googoynaa oo googoynaa aydiyakum gacmihiinna iyo wa arjulakum lugihiinna min khilaafin isdhaaf xaalo ay ahaadeen ayaan googoynaa gacmaha iyo lugaha walow sallibannakum wallaahi waa idin salbinaa oo idin salbinaa oo idin salbinaa fii juduuci nakli geedtimireedyaalka jirdahooda wala taclamunna wallaahi waxaad ogaa doontaan ood ogaa doontaan ayunaa keenne aniga iyo rabbiga muuse ashaddu adayg badan cadaaban xagga cadaabka oo wa abqaa baaqi ahaansho badan qaaluu waxay yidhaahdeen dadkii awal suxarada ahaa haddana mu'miniinta noqday lan nu'firaka ku dooran mayno calaa maa kiina kaa dooran mayno jaacanaa noo yimid min albayinaati xujooyin cadcad xaala uu yahay waladii allihii kaa dooran mayno fataranaa na abuuris bilaabay faqdi xukmi maladii kii anta adiga qaadin midkii xukminaya aad tahay innamaa wax kale maahan taqdii waxaad wax xugminaysaa haadihi alxayaata noloshan dhexdeeda nolosha addunyaa ee dhow innaa annaga aamannaa waa rumaynay birabbinaa rabbigeen ayaan rumaynay liyakfira lanaa inuu noo dhaafo darteedaan u rumaynay khadaayaanaa gafafyaalkeenna iyo wamaa kii inuu noo dhaafo akrahtanaa aad nagu dirqisay calayhi korkiisa min asixri falfal xaala uu yahay wallaahu alleh a khayrun khayr badan wa abqaa baaqi ahaansho badan markay suxarada nimankii awal ahaa mu'miniin noqdeen ayaa fircoon u goodiyey fircoon asagu xaqdoon ma ahan mulkiyuu difaacanaya waana waxyaalaha dhibaatada badan ee mulkigu uu leeyahay waxa weeyaan mulkiga iyo maaldoonku labadaa sifo waa waxyaalaha qofka diintiisa halaaga uguna halaaga badan siduu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam maa di'baani jaa'icaani ursilaa calaa hanamin biafsadalaha min xirsi ilmar'i cala almaali wa sharafi lidiini nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laba uubato ama laba yeey ama laba ey dibadeed oo la gaajeeyey oo ari lagu soo daayey kama halaagi oga qofka diintiisa sida ay u halaagaan sharaf iyo maal raadintiisa qofku hadduu is yidhahda mulki raadi waxa weeyaan wax kasta wuxuu ka doorbidayaa mulkiga badbaadintiisa markaasuu ayu kufrin wa ayu dalaal wa ayu fisqin ayuu u samaynayaa si mulkigiisa u badbaadiyo marka ilaahay baa laga magan galaa mulki jacaylka waa arrin khatar ah iyo maal jacaylka labadaba marka mulkigiisa soo ilaashanayo uu wuxuu ku hadlay duqyaan iyo kibir iyo baatil qaala fircoon wuxuu yidhi aamantum lahu muuse ma u rumaydeen warkii uu sheegayay miyaad u rumaydeen oo tidhahdeen waa runta xaqaad sheegayda rasuulka allaa tahay allah ku soo diray wixii uu sheeganayay ee risaalada ahaa miyaad u rumaydeen qabla an aadana lakum intaanan anugu inin idmin oo waxa weeyaan wuxuu leeyahay oday baan ahaa meesha anaa joogay waxa weeyaan hartanka iyo siraaca iyo legdanka xaqa iyo baadilka anaa goobjoog ka ahaa aniga laga rabay uu leeyay inaan go-aan soo saaro markii legdankii dhammaaday oo aan idhaahdo qoladaas ama guulaysatay ama meesha khiyaanaa ku jirta ama waxbaa la isdabamaryay ma gaalkan oo waxa weeyaan baaqiyaha ee waxa weya mulkigiisa ilaashanaya aad ka sugay xaqiya guulaystay kama sugaydid duqyaankiis wuxuu gaarsiisan yahay allah xataa rumaynta la rumaynaa in looga idan qaado fiiri duqyaankiisa marka kaasoo kale idan lagama sugo fiiri kibirkiis meeshuu gaaray marka wuxuu yidhi aniga waa iga tilaabsateenu leey waaba i madax jabsateenba sababtoo anoon wax go-aana soo saarin aad khalaas waa ninkaana guulaystay oo iska raacdeen taasaadmarkaasu wuxuu ku hadlay hadal asagu og yahay inuu baatil yahay saxaraduna ay og yihiin inuu baatil yahay nabi muusena uu og yahay baatil inuu yahay qof kastoo goobta joogana uu og yahay inuu baatil uu ku hadlay oo wuxuu yidhi muuse waa ninkii idinkugu oqoonta badnaa sixirku asalba idin baray hadalkaas inuu baatil yahay isagu ogi sababto a fiiri muuse goornuuna sakata waan soo ogaanay toban sano ka horu ka bax toban sano ka hor uu masar ka bax madyanuu jiro ka yimi isagoo hadda waddada soo socdaa loo soo waxyooday tobankan sano masarba ma imaanba dad riwaayadaha gabal waxay leeyihin siddeed iyo toban sano maqnaa suxarada isma arag su u soo socday nabi muuse fircoonu u yimi fircoon iyo odayaashiisiyuu diinka u sheegay waa ti laysku waafaqay in goob layskugu keeno ummadda maalin barqadii asagaa doonay dadka sixroolyaalka magaalooyinka isagaa ka soo jamciyey asagaa isku keenay muuse iyo sixroolyaalka goorma iskugu horreeyey mar alla markuu siraacu bilaabanayay goobtii oo waxa weeyaan laysku layskaga hor imaanayey goobtaasaaba iskugu horreeyey idan marka qof kasta waa ogyaho goobta jooga inuu been iskaga hadlayo taasuna waxay ku tusaydaa waxa weeyaan dawaaqiidda ama mujrimiinta mulkiga ilaashanayda kama xishoodaan beenta waxay ku hadlayaan been waa isaga ogyahan beenta dadka uu sheegaya og yihiin cidda uu la dagaalamay og tahay qof walba uu ogi uu iskaga hadla xishood ma jiro haddaan tawxiid iyo iimaan jirin hidha hadalku ku hadlay wuxuu yidhi innahu muuse uu yidhi lakabiirukum waa kiini idinkugu weynaa alladii kabiirkii callamakum idin soo baray asixra fafalka ku yidhi sixirkaba asaga idin soo baro macallin idinku ah kay isku arkeen goobtaaba layskaga hor keenay fiiri bal beentaas xataa ma islaha waxa weeyaan warwarkan dadka dhowaa ku dareemaya inaad beenaale tahay ma islaha ma xishoodo qofkaas waxa weeyaan waxa weeyaan oo ilaashanaya mulkiga oon alle ka baqayn mar hadduusan alle ka baqayn ma xishoodo waa dhaartay marka waa u goodiyey wuxuu yidhi fala uqadicanna wallaahi waa googoynaa oo googoynaa oo googoynaa aydiyakum gacmihiinna iyo waarjulakum lugihiinna min khilaafin isdhaaf xaala yihiinaan googoynaa gacanta midigta iyo lugda tabiixdaan idinka jara wey wala usallibannakum waa idin salbina waa idin salbina macnaha waa idin sura wey meydkiinna ayaan ka laalaadina geedka saas weeye wala usallibannakum wallaahi waa idin suraaho idin suraa fii juduuci nakli calaa juduuci nakli geed timireedyaalka jirdahooda jirdaha korkooda waa fii oo macnaheedu calaa yahay oo waa qunaxwooleyduba ayadayba ku miisaari jireen soo maaha taasna waxay ku tusaydaa fiidu inay bimacnaa calaa ku timaado xayla geedka inta la dalooliye dhexda lagama gelin sixroolyaalka ma ujeeda geedka jirtus dhexda kamaba daloolo ee korkaa looga xiray korkaa looga xiray wuxuu yidhi walaa taclamunna wallaahi waxaad ogaanaysaan oo ogaanaysaan ayunaa keenne ashaddu adayg badan cadaaban min jihati cadaabin xagga cadaabka oo wa abqaa baaqi ahaansho badan keenne cadaab adag oo baaqi ahaansho badan maxaa loola jeedaa wuxuu yidhi abu muxamed xusayn ibnu mascuud albaqawi waxaa loola jeedaa wuu yidhi wala taclamunna ayuna ashaddu cadaaban wa abqaa ana calaa iimaanikum bihi ow rabbu muusaa calaa tarki liimaani bihi waxaad ogaa doontaan aniga cadaabka aan idinku cadaabayo haddaad rumaydaan rabbu samaawaati waalardi oo rabbu muusaa ah haddaad rumaydaan cadaabka aan idinku cadaabayo iyo cadaabka rabbulcaalamiin idinku cadaabayo iimaan la'aanta labadaas midka daranaad ogaa doontaan oo kaygaa daran leeyahay hadda fiiri marka masale weyn meeshaas waa inay kaaga baxda oo waa maxay xaqa markaad qaadanaydo laba shay ayaad iskarab dhigayda xaqaad rabta inaad qaadato xaqiina waxaa jooga dad diidanoo kaa xoog badan laba shay un waa inaad hortaada soo dhigtaa qofkan cadowga ku ah xaqa cuquubada uu ku marsii karo day tahay inuu ku xiro day tahay inuu ku dilo day tahay inuu ku dandareeyo iyo haddaad xaqan ka tagtoo kan cuquubadiisa ka cabsato cuquubada alle agtiisa aad uga mudayda xaqan aad ka tagtay labadaas waa inaad kala fiirida marka haddaad muumin tahay waxa weeyaan labadaas bal isgarab dhig soo ma jeedid xaqan qofaa diidan waana kugu ciqaaba hadduu kugu arko xaqa xaqa haddaad ka tagtana rabbulcaalamiina kugu ciqaaba ka tegidda idan haddaad rabbi rumaysan tahay labadaas ciqaab kala dooro haddaadan mid huray wax layskala dhiga maaha qof ilahay rumaysan marka cuquubo banu aadan oo markay kor ugu kacdo ah nafta in lagaa jaro waa daqiiqado ayada dhan waa markay kor u kacdo haddii kale waa abyaan xabsiga iyo xoogaa gargaraacida wey iyo cuquubada rabbulcaalamiin oo cadaabu jahannamo ah labadaas wey idan mar kasta oo xaqa lagugu qabsado labadaas waa kuu suuraysnaadeen mar kasta oo xaqa lagugu qabsado labadaas waa inay kuu suuraysayiin midkaa dooro laheed haddaan labadu kuu suuraysnayn naftaanu waxay iska rabtaa marka dhibkan maanta muuqda inay ka badbaado laakiin labadaas markay isku kaa garab yaaliin iimaanna aad leedahay ma dhici karto inaad kan ka cararto ood kan rabbulcaalamiin aad doorato ciqaabka rabbulcaalamiin waa inaad doorata ciqaabka rabulcaalamiin oo uu kaasu kula yaraada ma dhici karto laakiin waa marka hore haddii qalbigaaga ay kugu suraysan tahay qaaluu waxay yidhaahdeen lan nu'siraka kaa doora mayno calaa maa diinkii jaa-anaa noo yimid min albayinaati xaala uu yahay mucjisooyin cadcad iyo waladii allihii fatarana na abuuris bilaabay allihii wax jira annagoon ahayn wax jira naga dhigay allahaas kaa doora mayno ma isgarab dhigayno waxa weya cuquubada aad xaqa nagu ciqaabaydo iyo cuquubada uu rabulcaalamiin xaqa ka tegiddiisa nagu ciqaabayo waxaa daran oo adayg badan cuquubada rabulcaalamiin wax laysgarab dhigana ma aha mana kugu bedelanayno inaan adiga xisbigaaga noqonno oon ciqaabkaaga yarkaa ka badbaadino xoogaa carun ahlu naarna kaa helno xoogaa yar calaqa oo cawsgeeriyaad ah waxaan ka dooranaynaa inaan xisbullaahi noqonno oon cadaabka alli caradiisa ka badbaadno oon jannaatulfirdowsna hadhow gaalno taasaan dooranayna ma isku bedelanayno labadaas faqdi xukmi ma ladii kii anta adiga qaadin mid xukminaya aad tahay waxaad samay lahayd samee inamaa wax kale maahan taqdii waxaad xukminahood adiga suldo leedahay haadihi alxayaat addunya noloshan addunyada adiga waxaadan wax samayn kartaa nolol adduunya fiiri marka waxay isgarab dhigeen marka waxay isgarab dhigeen waa aakhiro iyo adduunyo labadaas isgarab dhigeen waana midaas miday u fududayd in xaqa qaataan taas weeyaan marka waxaad awood iyo wax fulin leedahay waa un adduunyada soo ma jeedid waxay idhahdeen innaa annaga aamanaa waan rumaynay birabbinaa rabbigeenaan rumaynay waxaan u rumaynay liyakfira lanaa inuu noo dhaafo khadaayaana gafafyaalkeenna kufrigii hore waxa weeyaan macaasidii hore inuu noo dhaafo taasaan u rumaynay wamaa iyo shay inuu noo dhaafo khadaayaana ku cadaf akrahtana aad nagu dirqiday calayhi korkiisa min asixri sixir xaale uu yahay marka waxaa isweydiin lahoy mufasiriintu isweydiiyaan sixirka ma lagu dirqiy halkan waxaad moodaa sixirka in lagu qasbay soo ma saasaa daahiroo ka muuqata horeyna waxaa muuqatay inay ayagu doorteen horena waxaa muuqatay inay ayagu doorteen oo waxa weeyaan bal ayagaaba isku guubaabinayay markay hoos u shireen oo ay iswarsadeen ayagaaba iskicinayeyba oo isguubaabinayay ina haadaani la saaxiraani yuriidaani an yukhrijaakum min ardikum bisixrihimaa wayadhabaa biariiqatikum اlmulaa faajmicuu kaydakum uma atuu safaa waxa weya ayagaa isguubaabinayay inay doorteen oo khiyaar laayana ka muuqata taas halkaana waxay leeyihin asagaa nagu dirqiyey sixirka see laysku waafajina laba qowlay leeyihin mufasiliintu isku waafajiyaan qowlka koobaad waxay tahay sixirka marna waa lagu dirqiyey marna ayagaa doortay markii hore oo la doonayey qasabaa lagu keenay waxa weeyaan magaalooyinkoo dhan ayuu u diray waxa weeyaan dad soo jamciyo sixoolayaal markaas khiyaar ma aysan lahayn ciidanaa la diray madaxa la diray meel kasta oo sixooli joogo mulkiga ka mid aheed waxa weeyaan fircoon qasabaa looga keenay marka awalul amri marka la fiiriyo qasabay aheed markii goobtii la keenay oo ay la gorgortomeen oo ay iskala hadleen fircoon oo uu fircoon yidhi waxna waa idin siina muqarabiintan waa idinku daraa markaasna khiyaaray ku galeen idan waxa weeyaan marka la fiiriyo awalul amri waxay ahaayeen waxa weyaan makruuhiin markii dambe oooo aakhirul amrina waxay ahayn mukhtaariin marka saasay isku waafaqay waana qowlka cad ee daahirka ah maxamed alamiin shinqiidina uu doortay qowlka labaad wuxuu yahay qasabku wuxuu ahaa barashadiiba oo markii sixirka ay baranayeen fircoon caruurta in sixirka la baro asagaa ku qasbay caruurta in sixirka la baro asagaa ku qasbay dirqintu markaas hore ahayd caruurta qasabaa sixirka loo baray marka qowlkan dambe kan horaa xoogaa ka xoog badan sidaas weeye marka waxay dhahdeen waxaan rabnaa in rabulcaalamiin noo dhafa gafafkeennii hore iyo waxana laku dirqiyey marka laakiin waxa isweydiin leh wixii lagu dirqiyey ma dembiyay ku leeyihin ma dembiyay ku leeyihin halkaas waxa weyn aimada gabola ka qaateen wixii lagugu dirqiyo dembiyaad ku leedahay waxaaba ka mida maxamed ibn cali alkarji alqasaab aba ka midaba nukatqul qur-aanka halkaanan ka qaadanay uu yidhi haddii nin la qasbo oo la yidhaha islaanta fur oo uu furo waa ka furanta halkaasuu maray sida abu xaniife oo kale uu halkaas ka baxay laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay mareen maya qofka wixii lagu qasbo xukun kuma laha kuma laha haddii ninka lagu qasbo xaaskiisa fur haddii ikraahaasu ikraah muctabara yahay sharcan ikraaha ilaa laba u qaybsama mid sharcigu uu ictibaariyo sharciga agtiisa la dhihi karo waa qasab iyo waxaan qasab ahayn hadduu yahay ikraahu ikraah muctabara sharcan oo ikraah sharcigu ikraah u yaqaano uu yahay waxba kama furna waa ikraah shuruuddii leh shuruudda ko waxaa ka mid ah waxa weeyaan qofka horta qasbaya qof qasbi kara inuu yahy haddii caruur yaroo meesha intaa taagan hore afur haddii kale waa kutuuriyayna is yidhaa waa furay dee kaas waa ka furan taa maxaa smaa qasbid ama islaamtiga kulatiga ku dhigta hore fur orya ila islaam xanaaqday waxa weeye shaydaanku waxa weeyaan waa iska si fudud uga keenay mog ha kulatiga inta hore afur kaasi waa ku furay waa ka furanta taas ogow ay soo lugoyn kulatiga igu dhegtay waxba ha shirkeeni fatwana ha u raadin waa kaa furanta ikraaha waxaas lama yidhaahdo ikraaha waxaa la yidhaha sharciga shuruudu leey kow qofka horta ku qasbaya qof ku qasbi kara oyna oo kaa xoog badan oo aadan adiga xoogna iskaga difaaci karin gargaarna aadan heli karin xataa haddaad qayla dhaansato haddii wax kuu soo baxaya jiraan lama yidha ikraah waa inaadan xoog iskaga dafci karin waa inaadan caga uga baxsan karin waa inaan gurmad iyo gargaar meelad ka keeni karto aan la arag rabbulcaalamiin maahane oo banu aadan sababaha laga hadlaya kow waa shardi horta ee haddaad ka carari karto haddaad xoog iskaga uji karto haddaad iska dafci karto daad inta qaylado lagu imaanaan midna ikraah lama yidhahdo ee waa inaad horta aadan sabab aad iskaga celi kartaa jirin waa koo labo qofkan waxa uu kugu hanjaba waa ku dilaa ama cadaan kaa goyna waa inuu ila ikraah maalin dhaweydaan waxa weyn soo akhrina daruuradii ee hadduu ku leeyahay wallaahi waa ku caaya amase waa ku fadeexayna amase waxa oo iska yaryaa waxaa leed aday ku talaaday dembi iyo fadeexaad u haddaad been ka shaqaynayda waxaa laga hadlaa waa ku dila ama gacanaan kaa goynaa iyo wax lamid a waa inay oo dhibaato weyn uu kuugu goodinayo tan kaleeto waa inaad ku qanacsan tahay waxa uu sheegay inuu kuugu fulina ee haddaad ku kalsoon tahay waxaan inay cagajuglan yihiin ma kuu bannaana tan kaleeto waa inay xaala tahay waa inu ku yidha haddaan yeelan hadduu ku yidha wallaahi haddaadan hadda yeelin berriyaan ku ciqaaba khalaas berri ka horaa ilahay faraj keeni kara ikraah maan haddaad hadda yeesho iyo shardi kale waxaa ah in wuxuu kuu laqinay waxaan ahayn aadan ku hadlin hadduu ku yidhaahdo fur fiiri qore aa ka hobaystaba boobaa macnaha oo aaku waa wax wax dilay mogto khatare markaasuu ku leeyahay fur adiga iskama celi kartid gurmadna meelaad uga yeerta ma hidin caga ugama baxsan kartid waana isleedahay waa ku dila haddaadan furin soo ma jeedin hadduu ku yidhahda saddex ku fur oo tiraa hal dalqaan ku furay waa kaa furanta ogow hadduu ku yidhahda saddex waa inaad tiraa saddex aduu hadalkiisaas waxaad niyeysanaya inaad isaga ka badbaaddo isaga inaad ka fakataad niyeysane labo hadduu ku yidhahdo saddex tira waa kaa furan warka uu ku yidhaa haddaad ka leexato maxaa yaele hadalka kale adaa khiyaar u yidhi waxaa la rabaa kan uu asagu kuu laqinay inaad tidhahdo kaasaa lagugu qasba adeeg kaasaa lagugu qasba warka uu ku yidhaa waa inaad tidhahda oodan xagga iyo xagga uga leexan qalbigana waa inaadan ka niyeysan dalaaqii midna ee aad ka niyeysato inaad asaga uga fakato marka shuruuddaas leel goormaa la helaya maba badnaba in la hela aaday u adag markaasa ikraah la yidhahdaa sida sawaabkana mar furmaya markaas waana sida xadiiska saxiixa ku cad oo xadiiska waxa weeyaan ibnu maaja ee nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam ina allaha wadaca can ummatii alkhada'a wanisyaana wama stukrihu calayh ilahay ummadda waa ka riday wixii gaf ah iyo waxa weyan hilmaan iyo wixii lagu dirqiyo oo lagu qasbo marka nimankan meesha ay leeyihiin ilahay inuu noo dhaafo waa meeshan sharaxnay oo ah waxa weeyaan dhinac ikraah ha ka ahaado laakiin khiyaar ay leeyihin markii dambe ku sameeyo markii hore taa lagu keenay qasab markii dambe ikhtiyaaray ku sameeyo idan dembiyay leeyihin dembiyay leeyihin marka waxa weya dhinac ikraah waa ka yahay sixirkan meesha ay la yimaadeen ilaa waa lagu keenay qasabkee ama waa lagu baray laakiin dembiga meeshay ka kasbanayaan ikhtiyaaraa ku jiro markii dambe iyagaa doortay inta adduunyo xoogaa loo ballanqaaday iyo kursi marka waa noocaas su-aalay isweydiiyeen mufasiriintu xaafidkuna halkan uu ku keenay waxay tahay fircoon goodigii ma ku sameeyey wixii ugu goodiyey oo ah inuu laynayo oo googoynayo oo inta lug iyo gacan isdhaafa ka jiro kadibna dilo uu geed ka laalaadinayo ma ku sameeyey mise kuma samayn qur-aanku si sariixa ugama hadlin masaladaas idan marka waxaa imaanayda in laysku khilaafo mar haddaan sariix qur-aanku uga hadlin xaafid ibnu kasiir wuxuu yihi wadaahir sida cad ana fircawna lacanahu llah fircoon macaladu ha ku dhacdee gaalku hadduu dhinto gaalnimo inuu ku dhinto lahuba waa la lacnadi karaa waa la lacnadi karaa nacladuha ku dhacdee samama calaa daalik arrintaas waa go'aansaday wa facalahu bihim waana ku sameeyey waa laayey geedkiiuna suray geedkii ayuuna suray raximahum ullah allah u naxariistee markaasuu walihaadaa sidaas daraaddeed qaala bnu cabaas wuxuu yidhi iyo waqayruhu min asalaf asbaxuu saxaratan wa amsow shuhadaa wuxuu yidhi asbaxuu saxaratan waxay waabaraysteen ayagoo sixroolayaal ah wa amsow shuhadaa waxayna galabaysteen ayagoo shuhadaa fiiri asbaxuu saxaratan waxay waabaraysteen waa ku bariyeen subaxdii ay joogeen ayagoo sixroolayaal wa amsow shuhadaa galabkiina waxay noqotay inay shuhada noqdeen oo la laayo diinta alle loo dilay sidaas aimo kala khilaafay maxamed lamiinu shinqiidi raximahullah wuxuu yidhi waxaad ogaataa culummadu arrintan waa isu khilaafeen fircoon arrintan maku sameeyey uu ugu goodayey mase kuma samayn culimmada gobol waxay dhahdeen waa dilay waana salbiyey kuwo kalena waa inkireen wa adharuhumaa cindi u yidhi maxamed lamiinu shinqiidi labada qowl qowlka daahirka aniga agtayda annahu lam yaqtulhu ma dilin wa an allah casamahu minhu ilaahay baa ka ilaaliyey muxuu uga ilaaliyey liajli iimaanihim alraasikh iimaankooda xididaystay ee qotada dheer maxaa yeelay waxay u deliishanaa uu yidhi lianna allaha yaquulu limuusa wa haaruun ilaahay muuse iyo haaruun wuxuu ku yidhi antumaa waman ittabacakum alghaalibuun labadiinna muuse iyo haaruunow iyo ciddii inin raacdaa adkaanayda marka inay adkaadeen aan aayaddaas daahirkeeda ka fahmawy oon lalayno ilaahay ka badbaadiyey markaasuu yidhi walcilmu cinda allah cilmigana ilahay agtiisuu ahaaday xaqiiqadeedu ee waa un daahiraadkaa sidii wixii looga kala fahmo intaas ka gadaal waxaan wax yar marka aan ka sheegaynaa sixirka axkaamtiisa wax ka mid a oo meeshaan uu aad baxti dheer uga hadlay maxamed ulamiinu shinqiidi adwaa lbayaan fii iitaaxi alqur'aani bilqur'aan wuxuu yidhi masalada aan ka bilaabayna waa masalada afraad masaa'il badan uu ka soo hadlay wuxuu yidhi waxay isku khilaafeen culummada hal huwa xaqiiqatun ow takhyiilun sixirka sidiisa ma shay xaqiiqo lahaa mase waa ismoodsiis iyo indhasarcaadis aan xaqiiqo lahayn wuxuu yidhi wataxqiiqu sida xaqiijintahay dhabta ah anna minhu maa huwa xaqiiqa waxaa ka mida sixirka mid xaqiiqo ah mid xaqiiqo ah aa ka mida waxaana midkaas ka mida midka waxa weeyaan qofka masxuurka ah oo jiran lagu sixrayo oo ta'iirinaya kaasaa ka mid ah waxaa ka mid a labada qofoo isjecel kan lagu kala geynayo kaasaa ka mid ah marka waxaa ka mid ah mid xaqiiqa kamaa qadamna u saan soo hormarina hore uga soo hadla markaasuu yidhi oo minhu maa huwa takyiilu waxaa kaloo ka mida mid xoogaa indhasarcaalisoo qofkaa la indhasarcaalinaho takayul weeye waxa weyn adaa ismoodsiinaya shayga xaqiiqada maleba ayaa ka mid ah markaasuu yidhi kamaa taqadama iidaaxuhu sida caddayntiisu ay soo hormartay oo waxa weeyaan wuxuu horay uga soo hadlay oo hadal dheer uu sixirka sideedda qaybood ee uu u qaybsan yahay oo uu u qaybiyey abucabdilaahi waxa weya fakhrudiin uraazi fakhrudiin uraazi abu cabdillahi kitaab mafaatiix lqeybka mafaatiix lqeyb uu leeyahay tafsiir la yidhaha oo weyn uu leeyahay marka mafaatiix lqeyb uu leeyahay kitaabkoodiio sixirana waa leeyahy oo uu alifay marka fakhrudiin raasi wuxuu u qaybiyey sixirka sideed nuuc sideed nuuc u qaybiyey marka hadalladaas horeto sideeddaba meeshaanu ku keenay maxamed lamiinu shinqiidi xaafid ibnu kaiirna suurat lbaqara wa tabcu maa talu shayaaiin halkaasuu ku keenay xaafid ibnu kaiirna sideedda nuucba marka sixirka horta xagga qaybna waa qayb taiir loo xaqiiqale qaybna waa takhyiil iyo ismudsiis mas'alada kale waxay ta sixir in la barto oo lagu shaqeeyo maxay tahay xukunkeedu culimmada gabal waxay dhahdeen waa kufri qofkuna islaamka uga baxaya uu barto oo uu ku shaqeeyo waa kaafir bilahi alcadiim muslimiinta ka mid maahan wuxuu yidhi waa qowlu jumhuuri lculamaa waa jumhuurulculamaa qowlkooda in sixrooluhu kaafir yahay waxaana ka mid ah jumhuurtaas imaam maalik iyo abu xaniifa iyo imaam axmed asxaabtiisa iyo kayrkood qowl imaam axmed oo keenaya inaan la gaalaysiina waa jira imaamu shaafici asagu wuxuu yidhi sidaan wuxuu yidhi qofku markuu sixir barto waxaa la leeyahay sif lanaa sixraka noo tilmaan balqaabkaad wax u sixirto isagu waa la kala qaadaa weye imaamu shaafici waa la kala qaadaa fa in wasafa maa yastawjibu lkufra milu sixri ahli lbaabil hadduu sixirka uu tilmaamaa noqdo sixir kufri keenaya haaruud iyo maaruud oo kale sixirkoodii waxa weyan oo ahlubaabil ay samayn jireen kaasoo kale hadduu noqdo oo ah in xidigaha la caabudo xidigaha la caabudaa kadib xidigaad wax ka dalbanah kuu samayna kaas waa kaafir qofkaas waa kaafir ama jinaa la caabuda waa lamid ama jinaa la caabuda waa kaafir marka duu sixirku yahay in ilaahay qayrkii inta la caabudo ciddaas aad caabuday ay kaa caawido khalaas de waa kaafir qofka sameeyey kan bartay waa kaafir hadduu ku shaqeeyana waa kaafir kusii shaqaystay ko hadduusan saas ahayn ee uu nuucyada kale yahay oo dawooyinka in la isticmaalo oo qofka dawooyin iyo ayaa cunto loogu dari iyo waxyaala meel laga soo dhiimdhiimiyey taas hadday tahay hadduu aamino inuu xalaal yahay hadduu aamino inuu xalaal yahay waxa weeyaan waa kaafir ayadana hadduusan aaminin xalaalnimadiisana gaal ma aha saasuu imaam shaaficina yidhi jumhuurtuna qowlka kale mareen maxamed amiinu shinqiidi ayaa wuxuu yidhi sidaan qaala muqayidu cafa allaahu canhu waxaan leeyahay u aniga ataxqiiqu fii haadihi lmas'alati huwa tafsiiru masaladan xaqiijinteedu waxay tahay qowlka dhabta ah waa in la kala qaado waana sida imaam shaafici u kala qaaday in la kala qaado taas weeye fain kaana sixru mimaa yucadamu fiihi kayrullah sixirku hadduu yahay wax ilaahay kayrkiis lagu weynaynayo kalkawaakibi waljinni wa kayri daalika kawaakibaa la caabudaa waxbay kuu samaynaana leey jinniyaa la caabudaa waxaas hadday yihiin oo ilaahay kayrkiis inta weynaydo ay wax kuu samaynayaan oo mimaa yuaddi ila kufri ah fa huwa kufrun bilaa nisaac taasu khilaaf male inuu kufriya wax khilaafa male culamada dhexdooda kaas inuu kufriya markaasuu yidhi wa min haada nawci sixru haaruuta wa maaruut a ka mid a sixirkii haaruut iyo maaruut ay dadka ba'ayeen kaasaa ka mid a almadkuuri fii suurati albaqara fa inahu kufrun bilaa nisaaci kaas waxa way ma malaynu kufri ahaa aayad keliyahaana saddex goor alle ku soo celiya iyadoo tusaydaenu kufriya maxaa fiiri aayadda maxaa ku jira wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaadiina kafaruu yucallimuuna naasa sixr shayaadiintaa gaalowday maxaa yeelay dadkiiyay barayaan sixir ilaa mar kalena wuxuu yidhi wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquulaa inamaa naxnu fitnatun falaa takfur iiri falaa takfur qofka ilaa ay yidhaahdeen war annaga imtixaananna waxa weeyaan ma baraynin imtixaanaan nahay hagaaloobi markaasuu qofkii rabaa ka barana gaalnimada waa sariix inay gaalnimo tahay waxay barayeen isla haddana aayaddii alle wuxuu yidhi subxaana walaqad calimuu waxay ogaadeen laman ishtaraahu qofka gata sixirkan maa lahu fi laakhirati min khalaq inuusan wax nasiiba kulahayn aakhiro qof aan aakhira nasiibya kulahayna gaalka ka jira muuminku faasik kastuu yahay marka ugu dambayda naarta oo laga saara jannada la geyna nasiibuu ku leeyahy saddexdaas lafdi oo gaalnimada tusayda ayuu waxweyn aayadda ku jirta idan marka shaki ma leh sixirkaas inuu waxa weyan gaalnimo yahay kaas waa mid wuxuu yidhi maxamedulamiinu shinqiidi wain kaana sixru laa yaqtadi lkufra haddii waxa weeye aan sixirku gaalnimo keenayn kalisticaanati bikhawaasi bacdi alashyaa sida waxa weeyaan qofku inuu adeegsado oo kale waxyaalo gaar ah oo waxyaalo laga soo sameeyey oo duhaanaad saliidoo iyo subadyaal iyo waxyaalo meele laga keenkeenay iyo kayrkood fa huwa xaraamun xurmatan shadiida waa xaaraam xurmo adag laakiin gaalnimo ma gaarayo hada huwa taxqiiqu in sha allahu tacaala fii hadi masala saas weyr masaladaas daaranta kala saarideeda sixralu hadduu adeegsado wax uu isagu weyneeyo oo markuu weyneeyo wax u samaynaa waa kaafir jinniyuhu la shaqaysa haddaad maqasho soo ma jeedin waxa weeyaan ama xidig u caabuda ama waxyaalo kaleeto hadday tahay waxyaala uu qasqasayna waxa weeyaan hadduu yidhaha waa xalaalna hadde waa gaal hadduu og yahay inuu ilaahay caasiyeyna gaalnimo ma gaarsiisna laakiin kabiira min kabaa'ir dunuub wey sidaas wey waana sidaas imaam shaaficina waa kala qaaday maxamed almiinu shinqiidan masalada taxqiiqeeda saasuu ku sheegay alcalaamatu maxamed saalix cuthaymiinna qowl mufiidka fii sharxi kitaab tawxiid sidaasuu kala qaaday marka masaladaas waa taas mas'alada labaad sixroolaha ma la dilaa mase waxa weeyaan la dili ma sixirka kaliya ma lagu dilaa loola jeeda iska daa hadduu qof sixroo dilo taas war male hadduu qof sixro oo qofkii u dhinto oo ay caddaato taas shaki ma leh waa la dila keliya khilaafku wuxuu yahay ma waxaa loo dilaa qisaas masexadaa loo dila aa laisku khilaafsan yahi oo maxay kala tahay shaqaa isuma leh xadaa loo dilaya waa qisaas shaqaa iskuma leh xadaa loo dila macnaheeda lama day karo wey waa in la dila xadka maxaa yeelay waa xaqullah sidna looma day karo laakiin waa qisaas haddii lagu yidhi qofkii wax laga dilayaa dhihi karaa waa iska cafiyo biyaha laysiiyo ama asagana waa iska daa marka waxa weyan aimo badan waxay maleen waa xad sidnaba waa inaan loo dayno la dilo soo ma jeedid laakiin imaam shaafici wuxuu leey waa qisaas qisaasaa loo dila ilaa qofuu dilay soo ma jeedin shaafici wuxuu leeyahy qisaasaa loo dila laakiin a'immada kale waxay leeyihin maya xadaa loo dila marka hadduu qof ku dilo xagga dhig hadduusan qofna ku dilin sixir uu bartay kaliya oo uu ku shaqeeyo la og yahay sixroole weeye hala dilo ma la leeyahy sixroole kaliya ma loo dila sixroonnimada culamada waa isku khilaafeen xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi yuu yidhi xalkan maxamedulamiinu shinqiidiya halkan uga soo naqlina qaala ibnu hubayra wuxuu yidhi ficilka keliyama loo dila mase loo dilima iyo isticmaalka uu isticmaalayo imaam maalik iyo axmed ibn xambal waxay hahdaan nacam waa loo dila sixroole inuu yahay keliyahaba loo dila hadday caddaato inuu sixroole yahay khalaas waa in la dilaa imaamu shaafici iyo abu xaniifana waxay hahdaan maya loo dilima ka laysku khilaafana waa midka aan kaafirka ahayn ogow waa midka aan kaafirka ahayn ee midkaan hadduu awal muslim ahaa jiray oo sixir kufriga ku dhacay kaas war male in la dila ila waa hidoobaye man badela diinahu faktuluhu yaa ku taagani marka labadoodu waxay yidhaahdeen maya la dili ma la dili ma sidaas ayay yidhaahdeen laakiin hadduu qof ku dilo sidii aan sheegnaa loo kala qaadaa masaladaasuna waa mas'alo mas'alada ah marka sixirka ma loo dilaa mase loo dili maayo yaa raajix ah aimada isku kala qaarfaan tarjiixeeda laakiin waxaa cad inay xoog badan tahay sixroole inuu yahay hadday caddato in la dilo waxay raajixa ku noqotayna saddex saxaabiyay ka sugan tahay sixroole in loo dilo oo dembiga inuu sixroole yahay keliya loo dilaba in loo dilo saddexda saxaabi koo midka koobaad waa cumar bnu khadaab maxamed ulamiinu shinqiidi wuxuu yihi saxiixu bukhaariga kitaabuuljihaad baabuljizya uu ku sugan yahay baabuljizy uu ku sugan yahay in cumar ibn khadaab yidhi uqtuluu kula saaxiri xadiiku kitaabu tawxiid ku yaallaa shuraaxda kitaabu tawxiid marka qaar badan waxaad arkayda asagoo le lafdigan bukhaariga kuma yaala laakiin maxamed ulamiin shinqidi halkan ku daweyey arrinta wuxuu yidhi mutuunta bukhaari gabal saktiyaa ku dhacay lafdigu waa ka dhacay gabalna waa ku sugan yahay saxiixulbukhaariga idan saxiixulbukhaarigu ku yaalla xadiidku asalka xaafid ibn xajar ana fatxulbaariga saas ku sheegay inuu nusqooyinka gabal ku yaallo marka cumar ibnu khadaab wuxuu yidhi dile abu daawuud iyo axmedna waa ku yaallay sanad saxiixuuna ku sugan yihi koo waa mid midka labaad xafsa binti cumar ibn khadaab um lmuminiin zawji nabiyi sala allahu calay wasalama addoon saaxirad aheed ayay dishay ooy laheed ayadu waa ay dishay saxaabiga saddexaad waa jundub ibnu kacab asna waxa weeyaan waa in la dilo ayuu yidhi saddex saxaabi ayay ka sugan tahay waxa weeyaan xabso wuxuu ku sugan yahay inay dishay waxa weeyaan muwada ibnu maalik ayuu ku sugan yahay muwada imaam maalik ayuu ku sugan yahay waxa weeyaan jundub ibnu kacabna waxa weeyaan wuxuu ku sugan yahay taariikhulkabiirka imaamu lbukhaari ayuu ku sugan yahay idan saddex saxaabiyay ka sugan tahay in la dilo mukhaalifna male oo saxaabi kaloo khilaafay oo yidhi yaan sixroolaha la dilina lama hayo idan marka inay xoog badan tahay tusayda inay xoog badan tahay in la dilo oo sixroolanima hadday ku caddaato la dilo taas ayay ku tusaydaa mas'alada kale oo halkan maxamed amiinu shinqiidi uga hadla waxay tahay sixirka ma la bara karaa adoon ku shaqaysayn ma la bara karaa ma la bara karaa adoon ku shaqaysayn mujaradu tacliim qowlkan wuxuu yihi xaqiiqada wuxuu yahay sida jumhuurta ahlucilmigu ay mareen ma banaana ma banaana xaaraan weeye in la bartaa xataa haddaad adigu qayr u niyeyseedu isleedahay aad waxa weeyaan sixirka iyo mucjisada kala garatid haddaad xataa u niyeysaydo qof waxa weeyaan sixir iyo mucjise aad ku kala garatid xaaraan weye in la bartaa ma banaana markaasuu yidhi adilada ugu cadcad waxaa ka mid ah ilaahay inuu caddeeyey inuu dhib leeyahay dheefnuusan lahayn wayatacallamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuhum wayatacallamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuhum waxay ka baranayaan wax wax dhiba oon anficin wuxuu yidhi haddii alla sugay sixirku inuu daari yahay nacfina ilaahay ka anfiyey say ku bannaanaatay wax dhibaato maxdi ah oo nacfi lahayn in la barta sidaas waa sida jamaahiru ahlicilmi mareen wuxuu maray abucabdilaahi fakhrudiin uraasi tafsiirkiisa oo mafaatiixulgeybka ah fakhrudiin uraasi waxa la dhaha alimaamu ahaani lilashaacira bal ninka dhidibada u aasay madhabu ashaacira waa ninkaas maxaa yl imaamkii koobaad waa ka toobadkeena abulxasan alashcari laakiin ninka madhabu ashaacira dhidibada u aasay ee marka ashaacira kutubahooda usuul fiqiga ay joogaan qaala alimaam hadday yidhahdaan cid kale uma jeedaan asagay u jeedaan imaamba hadday yidhahdaan soo ma jeedid fakhrudiin raazi asagu wuxuu yidhi sixirka waa la bara karaa waana waajibba in la barta iska daa inay bannaan tahay bannaanaashaad ka hadlaydaan waajib wey waana kan xuruuftii uu ku hadlayba waxaa weye xaafid kaiira suuratulbaqara uga soo raray maxamed amiin shinqiidina halkaan ku soo raray wuxuu yidhi ana alcilma bisixri hayru qabiixin walaa maxduur mana xuma xaaraanna maahan in la bartaa ittafaqa almuxaqiquun uu yidhi culimmada muxaqiqiinta waxay isku waafaqeen calaa daalika in aysan xaaraan ahayn in la bartaa bal aduu ka keen muxaqiqiintan meel soo ma jeedi markaasu lianna alcilma lidaati shariif wuxuu hi maxaa lahay cilmiga isaga ka daata'aan waxa lagu samaynaa haddaan la fiirin waa shay sharaf badan waxaana u daliiluhu yidhi ilaahay qowlkiisa in sixirka barashadiisu sharaf badan tahay oo cilmiga sharafta badan uu ka mid yahay macna ula jeeda ilaahay qowlkiisa u daliila ilaa uu yidhi hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna waar masilooyin kuwa wax og iyo kuwa wax ogey ilaaha yidhi marka ku cilmigaas alla ammaanaayuu ku jira hule oo u soo gela soo ma jeedin waa imaamu ashaaciri ogow ninkaasuu yidhi markaas wuxuu yidhi walianna sixra low lam yakun yuclam haddaan sixir la baran lamaa amkana alfarqu baynahu wa bayna almucjisa mucjiso iyo sixirba lama kala garteen oo lama kala saareen wuxuu yidhi waalcilmu bikowni lmucjisati mucjizan waajibu in dadku bartaan mucjisada inay mucjiso tahay waa waajib wamaa yatawaqafu lwaajibu calayhi fahuwa waajib wixii waajib ku xihan yahana waa waajib idan sixir in la bartaa waa waajib waana yidhi xanuga hortega wuxuu yidhi fa haadaa yaqtadii arrinkaas wuxuu keenayaa an yakuuna taxsiilu lcilmi bisixri waajiban sixir in la soo xasiliyo cilmigiis inu waajibta halkaasay ka dhalatay maa laa yatimu waajib ilaa bihi fa waajib qaacidadaasu ka dhalaali saasuu yidhi markaasuu yidhi wamaa yakuunu waajiban shay waajib ah kayfa yakuunu xaraaman wa qabiixa see ku noqday xaaraam iyo shay xun waaba waajibi halkaasuu marsiiyey halkaas ayuu marsiiyey imaamu ashaacira intahaa wuxuu yidhi maxamedulamiinu shanqiidii waxa weyaan xaafid ibnu kaiira hadalkan tacqiibiyey marka oo aad u naqdiyey wxaanu ku naqdina suurat lbaqara oo aad ugu naqdiyey wuxuu yidhi walaa yakfaa suquudu haada alkalaami wa cadamu sixati hadalkan inuu wax saaqida yaho liita oo uusan ansixi karin ma qofna kama qarsoonuyo waqad tacaqabahu ibnu kaiir raximah llahu fii tafsiirihi ibnu kaiira tacqiibiyey oo naqdiyey tafsiirkiisa markuu soo raray ka gadaal wuxuuna yidhi sidaan wa haada alkalaamu fiihi nadar min wujuuh hadalkan fiira ku jirtu dhinacyaal kala duwan ayaa laga fiirinaa wuxuu yidhi tan koowaad meeshuu yidhi alcilmu bisixri laysa biqabiixin meesha uu yidhi in canaa bihi in cuniya bihi hadduu ula jeeduu yidhi laysa biqabiixin caqlan hadduu leeyahay caqli ahaan ma xuma fa mukhaalifuuhu min almuctasilati yamnacuuna haada kuwa khilaafsan ee muctasilada ahaa leh caqliyanay xunta hadduu caqliyan ula jeedo oo kuwo kale u taagan asagana hadduu yidha caqliga xaggiisaan aada oo arrintaas waa diidayaan wa in cuniya haddii uu ula jeedo annahu laysa biqabiixin sharcan sharcigaysan ku xumayn hadduu ula jeedana fa fii haadihi alaayati kariima aayaddan wanaagsan waxaa ku sugan qowluhu tacaala wayatacalamuuna maa yaduruhum walaa yanfachum aa ku sugan waxay baranayaan wax dhiba oo aan dheef u lahayn wuxuu yidhi tabshiicun licilmi sax qowlkan alleh wuxuu xumaynayaa waxa wey in la barto sixir kaasuu xumaynaya sunnadana waxaa ku sugan yidhi man ataa carraafan ow kaahinan faqad kafara bimaa unzila calaa muxamed nabi maxamed aa yidhi sala allahu calayh wasalam qofka u taga khuraafayste ama kitaabgaablow waa ku gaaloobay diinta nabi xamed ugu soo dejiy ma ku fiyaan xumayn u tegidda aad u tagta saad u baray haddaad u tegid waa inaad u tagta soomahan kitaabgaablowgii seed u baray haddaad u tegid u tegidda aad u tagtaadba ku gaalowday qur-aankii nabi maxamed ugu soo dejiyey sow uma jeedid markaasuu wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir wa qowluhu yidhi laa maxduura ittafaqa almuxaqiquuna calaa daalika uu leeyahay xaaraan ma ahan culimmada muxaqiqiinta isku waafaqday kayfa laa yakuunu maxduura suu xaaraan ku noqon waayu maca maa dakarnaa min alaayati walxadiid waxaas aan sheegnay aayad qur-aan iyo xadiid ah see xaaraan ku noqon waayo tan koobaad saasaan ka leenahayu wuxuu yidhi watifaaqu lmuxaqiqiina muxaqiqiin iswaafaqayna yaqtadii wuxuu keenaa an yakuuna qad nasa calaa hadi lmas'alati a'imat lculamaa ow akaruhum muxaqiqiina iswaafaqay waxaa ka dhalanayduu yidhi in culummada imaamyaalka culummada inay ama badankoodu ay masalada caddeeyaan wa ayna nusuusun calaa dalik halkay uga hadleen ay ku banneeyeen hal imaamkee markaad leeda muxaqiqiina isku waafaqay muxaqiqiina isku waafaqay waa diga lefaqudino raasiyo waxa weeyaan waxay taas ka dhalanaydaa in culummada muslimiintu ay nasgareeyeen halkay ku nasgareeyeen ku yaalla oo ay ku banneeyeen taasna taasaa laga yidhi uma idqaaluhu cilma sixri fii cumuumi qowlihi tacala uli hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna uu ku soo daro yidhi cilmigii sixirka fiihi nadar taasna fiiraa ku jirtu yidhi maxaa yeelay aayaddaanu waxay ka hadlaydaa hu yidhi ammaanta culummada caalimiinta cilmiga sharciga ah xataa dhaqaatiir laga hadli maa injineeriya laga hadli maa aayaddan cilmigay ammaanayda waxaasoo dhan kuma jireen kombyuutaraan aqan laga hadli maa waa cilmu sharci بس علم الكتاب والسنه كاتوي ايد waxay amaanayda hal yastawi alladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna iskool ku qorato hadaa tirada waxa weeyaan wax kale aan ku baraya aayada meesha ka tir ilaahay wacas tahriifkan ka dawn mab aayadan ilmiga ay amaanaydo waxa weeyaan waxay ka hadlaydaa ilmu shariica ulumta kale maadiga oo nacfiga oo durka lahayn waa banaanta laakiin aayadan ma ahan waxay sheegayaan ah ha bedeli oo waxa xoogaa ku hesho arda darbiga aayadaha ugu qori subxaan allah kama hadlaydaba aayad waxaas حلا تحريفات حالك اسكول اون دربي اساس لو قرأ قل هل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون دد غدي غشنا هل حديث هل عيد دغما بل waxa weeyaan akhlaaqda dadka looga lumiya barafad uma waxa weeyaan wiilasha iyo gabdhaha la isoo keeno la yiraahdo murma si xishoodku in kaga dhimaado ila xishoodku waa iimaan iimaanka lagu baabi'iya waxaas ku qoraya qul hal yasuu ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun subhanallah waxaas waa been marka ilaahina waa asda weey marka wuxuu yiri in hadhihi al-aaya inma dallat ala madhi al-aalimin al-ilm ash-shar'i ilmada aaliminta ku ilmiga sharciga ay aayatan amaantooda tusay walima qulta in ah in hada min ah maxaad ku tiri yiri waa kamid sixir saad ku tiri ah kadibna thumma tarqi wa usi korayu yiri ila wujubi ta'lumihi illa barto inay waajib tahay ah maxaa yeelay wuxuu yiri fiiri haddaan sixir la baran lama kala saari karo mucjiso iyo waxa weeyaan iyo sixirka wuxuu yidhi daciifun bal faasid wey waa daciif yidhi warkaasu bal waa faasid wey waa hadal faasida lianna acdama mucjizaati rasuulina calayhi salaatu wasalaam rasuulkeenna mucjisaadkiisa kuwa ugu weynaa waxa weeyaan hiya alqur'aan alcadiim waa qur'aanka cadiimka alladii laa yaati albaatilu min bayni yaday walaa min khalfihi tanziilun min xakiimin xamiid markaas wuxuu yidhi ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف لا يتوقف على علم السحر قرآن إنه معجز يعني إنا نقرنه سحر إنا برانا نوغما حرنا نقول سحر برانا نقبنا قرآن إنه معجز آه نقول سحر برانا نقبنا محايلة وقل رفيري ثم من المعلوم بالضرورة وحيالها قف كستا وقبيه وكو قسبيه وحا كمدها أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين صحابة تابعيالك أئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجزة وحي أغايين قرآنك إنه معجز يهي ويفرقون بينه وبين غيره وإن كلا ساري كرين قرآن يوحي لها كلا تقرافاتك ولم يكونوا يعلمون السحر سحر موقف صحابة تابعيالك أئمة المسلمين سحر موقف سوما جديد taasna waa dariiqadii ahlulcilmiga lagu yiqiinay shayga aad isbaataydo inaad ahlu sunnihi ku sugto oo dariiqaday saxaabada taabiciyaalka gelido markaas yihi lam yakun yaclamuuna sixra walaa tacallamuuhu walaa callamuuhu weligood ma baran dadna ma barin hadalkii xaafid ibnu katiirna sidaas ayuu ku dhammaaday maxamed amiin shinqiidina wuxuu yidhi hadalkaas wey hadalka sawaabka ah mas'alada kale oo uu ka hadlay waxay tahay qofkii la sixro ma bannaanta in sixirka laga furo qofkii la sixro sixirka ma laga furi karaa ma bannaanta labaa loo kala qaada waxa aad ku sixir furaydo aan la fiirina inaad sixir kale ku furaydo ood sixroolo kale tahay iyo inaad waxa weeyaan adkaar iyo qur'aan ku akhraydo kama hadlaayo waxa weeyaan qur-aanka lagu cayaarayo lagu talacubayo sixir sixir sixir laga dhigay kama hadlayo kaasu waxa weeyaan istihzaa bikitaabillahi waana talaacub bilkitaab ee waxaan ku hadlaya adkaar si sharciga loo akhrinayo نقول قل اعوذ برب الفلق يقول برب الناس كو اخريدو كلا تي اذكار شرعي القران عادي اسكا اخريدون كو عيارين قرانك اون شرشرين ان القران كو اخريدو اي اذكار ان كو دويدو سحر كاساس كو بريدو waxa weeyaan waa mid inaad sixroolo kala too sixirka taqaano sixir ku buridana waa mid sixirka hadaad sixir ku burido sixroolo tahay xaraano ah sixroolo kala tahay sixroolo xukunkiisa ma soo sheeg sida sawaabka in lagu dilo dil lagu arko adoo sixir furaay sida sawaabkaas oo ku furay sixir kale maxaa sixirleena taas sugnaatay taas waa sawaabki maxaa haray haddaad ku furaydo adkaar iyo quraan waa xaq shakina mal waa xaq shakina mal marka masaladaasna khulaasadeedu waa sidaas markaasu wuxuu keenay a'imadii salafka aduu warar laga soo naqnaqliyey iyo uu keenay iyo xaafid ibn xajiri adugu calaa kulli xaal halkaas adwaa bayaanka kan raac aad hadal u wanaagsan ayuu meeshaas uga hadlay alaagu keena waxaa ka mid ah wahb ibnu muradi oo aimadii salafka ka mid ahaa qaabab wuxuu sheegay xoogaha sixirka furidda wax ka tara wuxuu yidhi qofku hadduu soo qaado toddoba caleen oo geedka gobtaa ah oo cagaarana cusub oo uu tumo laba dhagax ku tumo ama wax kale ha ku tumto arabto keliya mooye ku tumeen biyana uu ku shubo kadibna aayad kursiga ku akhriyo saddex goor uu waxa weeyaan cabo wixii soo harana uu ku qubaysto waa ka tegayaa insha allah waxa uu dareemaya aaday arrintaas u wanaagsan tahay wa khaasatan ninka xaaskiisii laga xabisay oo laga sixray oo aan damaacinayn kaasna aaday ugu fiican tahay uyidhi marka adugu waa un iska tijaabo kulleyba waa iska tijaabo marka aduguna halkaa meelahaas ka aqaq والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد